Buugga Familiyada. Beri waxaa jiri jirtay buugaagta familiyadu ka sheekeynayeen oo dhan ay sidan u ekaayeen, laakiin caadi ahaanta si kala duwan bay u eegeen familiyadu. Buuggan haddaba wuxuu ka sheekeynayaa reeraha sida kala duwan u degan, waxaana laga yaabaa in reer ka mid ahi ay u egyihiin familigaaga. Familiga Familiyada Carruurta badanaa waxay la deggan yihiin aabbahood iyo hooyadood, laakiin qaarna waxay la deggan yihiin aabbahood kaliya ama hooyadood kaliya, qaarna ayeeyadood iyo awoowagood bay la deggan yihiin, qaarna waxay la deggan yihiin laba aabbo iyo labo laba aabbo ama laba hooyo, qaarna waa la soo korsaday ama waa la hayaa. Imisa famiil ayaad imisaad tihiin famiilkiina? Qaar waxay leeyihiin walaalo badan iyo adeero iyo eedooyin badan iyo ilmo adeero badan iyo ayeeyooyin iyo awoowayo badan. Qaar xitaa waxay leeyihiin macooyooyin. Guryaha reeraha dadka qaar waxay yihiin reer yar oo marmarka marmarka ka kooban laba qof, laakiin reer weeyaan reer weynba ay sidaas ku yihiin. Guryuhu way kala duwan yihiin haddaba. Dadka qaar waxay deggan yihiin guryo waaweyn, qaarna guryo yaryar, dadka qaar guryaba ma leh. Iskuullada Carruurta badanaa haddaba waxay dhigtaan iskuul, qaarna guriga wax lagu baraa, qaarna ma warhabaanba inay iskuul dhigtaan, qaarna weli may gaarin xilligii iskuulka la geyn jiray. Shaqada Reeraha qaar waxay way wada shaqeeyaan, qaarna qof ama laba kaliya ka shaqeysta. Waalidka qaar gurigay ku shaqeeyaan, qaarna wayba la'yihiin shaqo. Fasaxyada Reeraha qaar wadamo fogfog bay fasax u tagaan, qaarna guryo ay joogaan gurigay joogaan, qaarna familiyadooda ayay wadamo kale ugu tagaan, qaarna maalin maalin bay carruurta dibadda u kaxeeyaan. Dadka qaar ma awoodaan inay fasax tagaan ama ay meel u safraan, laakiin badanaa fasaxyada gurigay joogaan oo iyagaas la jooga. Cuntooyinka kala duwan Reeraha siday u kala duwan yihiin ayay cuntadooduna u kala duwan tahay. Waalidka qaar baa jecel inay cuntada karsada waalidka qaar baa cunto cunto kariska ku fiican, laakiin qaarna waxay jecel yihiin inay cuntada samaystaan cunto samaysan ay soo iibsadaan. Dadka badanaa cuntada iyo adeega dukaamada ka ka ka soo iibsadaan, qaarna ayaa samaystaba cuntadooda. Dharka Xagga dharka haddaan eegno, carruurta qaar dhar cusub baa loo iibiyaa, qaarna walaalahooda ayay ka dhaxlaan ama hool dharkaa laga soo iibiyaa. Reeraha qaar dhar cusub ama dhar qurux badan badan bay iibsadaan, qaarna isku dhar ayay xidhaan, qaarna waxay doonaan ayay xidhaan. Xayawaanada Dadka qaar xayawaanada guriga u jooga wuxuu la yimi wuxuuna la mid yihiin walaalahood. Xayawaanada qaarna waxayba isku arkaan inay reer ka mid yihiin. Dadka qaar waxay u egyihiin xayawaanadooda, dadka qaarna ma wada jecla xayawaanada laakiin way ku riyoodaan. Reeraha qaar way jecel yihiin xayawaanada dhan. Xafladaha Dadka qaar dhalasho ayay carruurtooda u dhigaan oo reer reerahooda ayay la qabsadaan. Waxay kaloo ay qabtaan Yule iyo Ciid ama aroosyada iyo wixii lamida. Wax kasta oo ay reeruhu qabsadaan si fiican bay u qabsadaan. Xiisaha Xiisaha kala duwan ay dadku leeyihiin. Reeraha qaar isku wax bay jecel yihiin, qaarna waxyaalo kala duwan bay qabsadaan. Transport ka ama waxaan la raaco gaariga, baska iyo wixii lamida. Reeraha qaarna meel walbay tagaan sida iskuulka, dhakhtarka iyo dukaanka. Dadka qaarna gawaadhi waaweyn ayay wataan ama baaskiilo ama wax kale ayay ku socdaan. Dareenka Reeraha qaar dareenkooda ayay ka wada hadlaan, qaarna way kala xishoodaan. Marmar isku fikrad bay haystaan reerkoo dhan. Dareenku dhaqso isku beddelaa. Weligaa reerkaaga ma tiris haddaba adigu ama ma qortay. Waxaa laga yaabaa inay reerkaagu qaar wadamo kala degan yihiin ama inay hooyada ama aabbaha xaas ama nin cusub yeesheen iyo in kale, marka iyagana ma ku dartay oo ma ku tirada ma ku tiris. Familiyadu waxay ka kooban yihiin dad waaweyn, dad yaryar, dad xanaaqsan ama faraxsan, dad lacag leh ama dad aan lacag lahayn. Reeraha badanaa waa sidaas. Reerkaagu waa sidee maanta? Imisaad tihiin idinku? Dadka qaar walaalo badan bay leeyihiin, adeero eedooyin maadeero iyo ayeeyo iyo awowo macooyin qaarna waxay ka kooban yihiin dad yar laakiin family waa family tiradu micno maleh